بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم وراyn horta waxaan leeyahay ilaahay colaadaha bil ramadaan baynu ku jirnaa ilahay naga qabooji waxaan kaloo leeyahay dadkii halkaa ku dhintay ciidamada qaranka iyo walaalahayna soomaaliyeed ee xaggaas sida gardarrada aynu ugu soo duulay labadaba ilaahay naxariistii jannaha siiyo inta dhaawacana ilaah waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad deg dega uu iyagana siiyo siday ka warqabtaan waxaa weeye beryahan in badan baa soomaaliya ka hadlaysay ama puntland oo ay lahayd somalilan baa nagu soo duushay waa waxyaabaha caqliga ka weyn bini aadanka waxyaabaha qaarkood dal u dabaal degaya xornimadiisii oo ummaddii oo dhan iyo qarankii oo dhammi inay dagaal qaadaan taariikhda adduunka meella kama dhacdo dal iyagoo gurmad ku jira oo dadkii ku tabaalaysnaa duufaannadaa ka dhacay galbeedka dhammaantood iyadana ilaa madaxweyne ilaa madaxweyne ku-xigeen ilaa ummadda oo dhamme xaggaa maxaan ku dhahday uu jiro attentionkoodu iyaguna dagaal ma qaadaan waxaa caddaana oo aan cidina aana sacab ku qarin karin sida cadceedda aan sacabka loogu qarin karin inuu dagaal gardarraa yahay inuu dagaal maxaanku idhahdaa laba nin ay wadaan uu dagaalkanu yahay dagaalkan waxaa wada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo runtii ah sababta u wada ay tahay wuxuu ku haftay siyaasaddii soomaaliya ee loo igmaday xamar baanu xaafadaheedii amnigeedii sugi karin iska daa soomaaliya inteeda kale ah dabeedna wuxuu dan mooday oo is yidhi maxaad ummadda ku majaraxabaabisaayo aad ku jeedisaa dabadeedna waxay isla qaateen ninka dambaan ka hadli doono in somalilan dagaal lagu qaado waxaanu farmaajo u sheegaynaa somalilan waa dal toddobiyo labaatan sannadood xor ahaa waa dal maalkoodii iyo naftoodii iyo halyeeyadoodiiba u heray u horay sidii ay xornimadaa u heli lahaayeen cid hawaysan karta oo somalilan maanta ay ka baqayso ilaahay ka sokow ma jirto waxaan kula talin lahaa inuu farmaajo aanu arrimaha somalilan ku wareerinay ta soomaaliya ay u dooratay iyo shicibka soomaaliyeed oo hawsheeda galo ninka labaad ee dagaalkan ka wadaa waa cabdi weli ninka la yidhaahdo ee ah madaxweynaha puntland isaguna wuxuu taagan yahin halkaa uu taagan yahay saaxiibkii farmaajo puntland buu ku guuldaraystay puntland buu og yahay inaanu wax alla wax magacoo u yaalla aanay jirin puntland ayuu og yahay in doorashada soo socota aan maxaan ku idhahdaa aan laga dooranin dabadeedna wuxuu is leeyahy bal kordhis maad ma fahanteen waryaadeen kordhis si aad u hesho ama sanad ama laba sannadood somalilan dagaal ku qaada kursigaa ka weyn dhiiggiisa dhiigga uu daadinayo bishaa ramadaan ee maxaanku dhahdaayey ummadda maxaanku dhahdaayey labada ummadooda walaalaha ah uu ka dhex daadinayo kursiga uu sanadka ku kordhisanayo ama labada sannadood ayaa ka weyn cabdiwelina waanu leenahay dhiig kursi laguma hanto horaa loogu hanan waayey adigu ku hanan maysid kayrkaa ku hanan maayo bil ramadaan baa lagu jiraayey jooji dhiigga aad wado madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi iyo ummadda qaranka jamhuuriyadda somalilan dagaal diyaaru maaha waayo dagaal bay yaqaanin wuxuu yahay dhiig daadistiisaanu naqaanaa waxaanu naqaanaa intiinagaga dhimatay waxaanu naqaanaa intii nagaga dhaawacantay waxaanu naqaanaa intii xasuuqa maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa lagu geeyo xabaalaheedu mar walba soo baxaan sidaasaanan dagaalna u doonayn dii kale inaanu daadinayna aanu u doonayn madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sida cabdiweli iyo farmaajo maahe adeerta dagaal wuu soo arkay jabhad buu soo hawa raggii dalkan xoreeyey sidaasay u gubaysaa oo aanu u rabin in maxaan ku dhahdaa dhiig u daadiyo ama maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa u sameeyo waxaan leenahay cabdiweli iyo ummadda walaalaha aan nahay ama jaarkaba nahay dee soo maaha walaalana waanu jaarna waanu cid isaga keen dhowi ma jirto laakiin sidayna ola dhaqmayaan waxaad mooddaa inaynu cadow u nahay annagu cadow ma nihin qarannimadaiyada iyo madax bannaanidayada aanu lixdankiina xoraysannay maantana dhiiggii ugu dambeeyey oo badnaa aanu wax ku xoraynay ayaan maxaanu ku idhahdaay ayaan maxaan ku idhahdaay ayaanu ayuun baanu ayuun baanu difaacanaynaa dalka yaga iyo dadka yaga waxaanu u sheegaynaa inaan cidna ku soo tahambaabin ummaddanu waa diyaar ilaa ka ugu yar ilaa ka ugu weyn inaan inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan mid maxaan ku dhahay shag ku jiro waxaan kaloo ummadda jamhuuriyadda somalilan u sheegaya meel kasta ay joogto war waxaa idinku filan ninka garhka dheer ee dhiiggii aabbayaashiin iyo hooyooyinkiin iyo ayooyinkiin ka muuqdaan morgan maanta waxaa idinu xabsi ku jiro xasuuqa uu qarankan jamhuuriyadda somalilan ka galay iyo ummadda jamhuuriyadda somalilan inuu maanta soo fadhiisto puntland oo yidhaahdo madaxweynean ka doonaya puntlandna waa ku ceeb somalila soomaaliyana waa ku ceeb somalilanna waxaa odhan lahaa morgan waa kaa intuu marba t v istaagayada dagaalkaa soo gala hadduu rabo somalilan baan aqaanaa buu yidhi o anigaa dhulka xoraynaya somalilan ma yaqaana wuu baran doonaa sida khayrkii u bartay ayuu u baran doonaa ummadda jamhuuriyadda somalilanna ilaa kow yar ilaa ka weyn midna ma ilaawin xasuuqii qarankan iyo ummadda jamhuuriyadda somalilan uu ka galay kooray noqotana mid lagu ilaawayo maahe wuu bixin doonaa dhiiggaa xasuuqa ee bini aadamnimada maxaan ku dhahdaa ee ka baxsan ummadda jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay qarankiina isbarbartaaga dowladnimadiina isbarbartaaga madaxweynihiina jamhuuriyadda somalilan isbarbartaaga ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee qofka bini aadankii wuxuu bixiyo waxaa ugu qaalisan waa naftiisa u huraya inaad nabad iyo nabadgelya aad ku toostaan kuna seexataan isbarbartaaga wax alla waxay idinka baahdaan qaranka jamhuuriyadda somalilan haddaad qurbo joog tahay iyo haddaadka gudaha jooga tahay iyo haddaad baaci mushar tahay waa in ummadda jamhuuriyadda somalilan dadkeedu ay kacaan dagaal baa ku socda dagaal ballaadhan baa loogu tala galay waxaa la doonayaa sidii maalmaha qaarkood maalmihii madoobaa in laynagu celiya laakiin suurto geli mayso ummadda soomaaliya iyo ummadda puntlandna waxaan u sheegayaa ummadda jamhuuriyadda somalilan dagaal dooni mayso aan ahayn inay dalkooda iyo dadkeeda difaacdo dad wada dhashay baynu nahay dad waxiso ah baynu nahay ragga dagaalka wadaa waa labadaa nin ee danaha gaarka ah ee kursigooda ka wada somalilan xadkeedana way sugaysaa cidna u daba fadhiisan mayso sidaa uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muse biixi cabdi uu yidhi somalilan iyo madaxweynihii ka horreeyeyba mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo annagu marnaba wixii wada hadala maanaan diidin laakiin marnaba gorgortan kuma jirto madax bannaanida qaranka jamhuuriyadda somalilan marka ciidankiina isbarbar taaga waxalla wixi aad u diri kartaan meelo badan bay ka socdaan maxaan ku dhahday waxyaabaha la ururinaya oo lacagayoogii dhallinyaradu si gaar ah isu ururiso dalkan iyagaa ugu badan dalkan iyagaa loo difaacaya dalkan iyagaa loogu dhimanayaa waxaan qabaa inay dhallinyaradu fahmaan waxa lala maaganyay inaan waxa weeye inaan hargeyse iyo burciyo ceer gaabo iyo badhe iyo boorame iyo sayle iyo laascanood iyo inta u dhaxaysa inaan midna lagu leedin laakiin biidni illaahi kariim xaqa xaqa ayaa badinaya xaqa ayaa gacan sarraynaya qaranka jamhuuriyadda somalilan xaq buu ku taagan yahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan way guulaysan doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa geelle waxaan la socdaa harwanaag miyiis marka la isbarbar dhigo xukuumaddii horad ka tirsaneed mudane axmed sidaayo iyo xukuumaddan madaxweyne biix shacabku way dhaliisan yihiin qaabkii ay u difaaci jireen idinku ay u difaaci jirteen markay qaranka dhib ku yimaado iyo marka dagaaladan oo kale yimaadaan iyo imiko waxaan ku yidhi xukuumadda madaxweyne biix isay u difaacdo adiga arrintaas ma ku muuqataa aniga ma adiga wax ku muuqda aniga ima muuqdaan ma fahamte waxba anigu madaxweynahan iyo dowladdan cusub ee inta yar jiray ama runtii waxaan dhaliilaan u hayaa ma jirto haddaanu hayaan madaxweynahan kala hadlaayo ee public lama hadlo aad baad mahadsantahay
shacabka reer ku jiraan badanaa masaajidadooda culamadooda dadkooda waa xasiloonida ilaaliya laa sumaalay
walaal waxa weeye bini aadamnimadu waxay ku faraysaa iyo caqligu wuxuu ku faraya waa mir subxaan allah haddaad aragto horta sheekh ma garanaysaa ya horta haddaad aragto dee sheekh ku baaqaya dagaal de waa mir subxaan allah ilaahay hadduu sheekhyada sheekhyada waxaa laga rabaa inay nabad ku baaraan madax dhaqameedkana waxaa laga rabaa inay nabad ku baaqaan waxa weeye caqli saliimku wuxuu ku siinayaa dagaal walaal wiilun baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalna macnihiisa waanu naqaanaa nin aan aqoon baa dagaal ku degdega war ma hadday ka maarmi weydo mise inaynaan jeclayn dagaal hadday ka maarmi weydo oo dalkeenna iyo dadkeenna iyo cirdigeenna ay gasho dalkan iyo dadkan waa loo dhimanayaa weligeedna waa loo dhiman jiray laakiin dagaal si maalayacniya loo gelayaa ma jirto walaalahayga reer puntlandna waxaan leeyahay hadduu sheekh yahay iyo hadduu shariif yahay iyo hadduu dhallinyaro yahayba caqligu ha shaqeeyo oo dantu waxay ku jirtaa nabadda iyo wanaaggii nabadda ha lagu soo dabaalo dadka
magacaygu waa xasan waxaan ka socda warmaynta qaranka markaynu ka nimaadno dagaalka deegaanka tukarag dhowaan laba beeloodoo walaalaa ayaa waxay ku direen deegaanka cilif weyn dagaalkaas dhowr jeer uu soo noqnoqday waxaad ka mid ahayd geeyinkii uga qaybgalay xukuumaddii hore la siilaayo mar hore islaayeen bal maxaad u aragtaa xalka labadaa beelood ee walaalaha ay ku dirnay deegaankaasi muxuu ku jira wallaahi xalka waxaan u arkaa saad sheegtay anu waxaan ahaa raggii bisha joogay ceelif weyn kow markuu dagaalkaasu bilaabmay hoos hordhigo markuu uu bilaabmay waa iska fidnooyinka ilaahay dee wado horta nafteeda baxaysa de sida lagu joojiyaa waa adagtay maanta dawlad baa jirta dalkan dawlad cusub baa jirta madaxweynea jira waxaan qabaa madaxweynuhu wuxuu ka qabanayey inuu ku dadaalayo wuxuu ka qaban karayey maanta waad ogtihiin oo rag badan baa xidhxidhan oo ilaa boorime maxaan ku ilaa xagga awdal loo gudbiyey madaxweynehana waa ka go-antay wax alla wixii rabshad wada ama dagaalkaa wada in laga dabageeyo ama meel ka dheer la geeyo waanu sheegay wuxuu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyey nabadda waanu ku dagaalamaynaa waxaanay joogtaa waktigii nabadda lagu dagaalamayey ayay joogtaa laakiin waxaan leeyahay maaha wax laga baaca mushtariyo labadan beeloodoo walaalahee meel wada degee habar lamaan laysu yaqaano anuu aan garanayo wax laga baaca mushtariye maaha waxay tahay madaxweynuhu waxa uu qabanayo inaan lana siyaasadayn lana qabiilayni cid kasta oo ummadda jamhuuriyadda somalilan wax isbidaysaa ay ka qayb qaataan sidii maxaan ku dhahdaayey nabaddaa maxaan ku dhaha loo soo afjari lahaa dagaalkaa loo soo afjari lahaa qaranka oo dhan bay u taalla arrintaas muuse bixiyees waa dowladdii loo egmadeenay waddo hawshii buu ku jiraa madaxweynuhu laakiin waxaan habboon in madax dhaqameed meel kasta ay joogaan qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo waxgaradka jamhuuriyadda somalilan meel kastay joogaan iyo axsaabta qaranku aanay isku dacdacaadeynin oo aan la odhan hebel baan wax qabanayn iyo hebel baan wax qabanayn iyo hebel baan wax qabanayn mar loo wada kaco arrintaa lasoo afjaro waa in lasoo afjaraana waayo waa dhiigbax bay qarankana ku tahay ummadda jamhuuriyadda somalilanna ay ku tahay runtii waxaa kale oo jirta war cid baa qaldane ciddan qabdan qalban qaldan waa in la qabtaa oo lagu qaadaa sharcigu wuxuu yahay iyo nidaamku wuxuu yahay oo aan la odhan laba beelood oo maxaan ku dhahda dagaalamaye la yidhaahdo labada beelood keebaa qaldan deedna kii qaldan iyo ninkii qaldan ee meel kasta qalad ku jira xaqiisa la mariyey iyo nidaamkiisa iyo wixii maxaan ku dhahdaa ee mutaystay inta kale beesha beelaha ku jirta labada beelood ee aan dembi dembina lahaynna aan dee la raacin ka dembiila ah rag baa bahalkan wada dagaalkan wada oo ka faa'iidaysanaya waxay ka dan leeyihiin aanaan anigu weli fahansanayn waa inay bixiyaan waxay mutaysteen waayo waxay waa xaaraan weeye waxay wadaan waa haddaan garanay bir waan soo qaban lahaa anigu adeer aad u mahadsantahay